deegaanka ari caddeeye ee gobolka sool waxaa maanta heshiis lagu dhex dhigay beelo muddo halkaasi ay colaadi u dhexaysay wariyaha v o a cabdikariim olol ayaa warbixintan ka soo diray magaalada laascaanood shir nabadeed oo lagu xalinayo colaad u dhexaysay biiladega gobolka sool ayaa lagu soo xidhay deegaanka adhi caddeeye gobolka sool shirkan ayaa soo afjaraya colaad muddo soo jiitamaysay oo u dhexaysay beelaha gobolka sool dega qaarkood waxaana kasoo qaybogalay gurtida gobolka sool xubno ka socday xukuumadda somalilan ugu horeyn shirkaasi ayaa waxaa furay cabdilaahi garad salebaan garad maxamed shirkan laba bilood buu socday natiijo badan baa laga gaadhay si fiican oo gobonimo lehoo sharaf badan oo aad u micno badan baa loogu heshiiyey heshiiskana cid waliba masucid bay u ahayd laguma hawshoonoo beelaha waxay rabeen heshiiska labadii laysu diraaba ilaahay ha barakeeyey iyagaa soo dhammaysanayay oo soo fududaynayey waxaa la xukumay ama culima ha xukunto ama odayaal ha xukumeena way koobnaayeen dadkaa wuxuu aad mustucid ugu ahaa nabadda waa lagu guuraysto meel fiican buu maraya agwaamadana waa la akhriyi doonaa shirkii waynoo furay waxaana halkaasi laga akhriyey qodobo ay ku heshiiyeen beelahaasi oo uu akhrinayay odayaasha guurtida ee halkaasi ku heshiiyey kayse cabdi cali qodax qodobka koowaad beeshu waxay isla qaadatay ku dhaqanka shareecada islaamka qodobka labaad beesha siyaad maxamuud waxay go'aansatay in qofkii badrheedh qof u dila in la soo qabto lana marsiiyo shareecada islaamka qodobka saddexaad khilaafkii deegaanada ee sababay colaadda sokeeye waxaa go'aamo laga soo saarayaa muddo laba wii ku siman inta ka horraysa lagama samayn doono wax deegaamayn ah ciddii ku kacdana xukuumadda somalilan baa u xil saaran inay ka qaado tallaabo ku habboon qodobka afraad colaadihii laga heshiiyey ciddii aargoosi ka samaysa waa soo qabasho waaye qodobka ee hadduu baxsado waxaa beddelkiisa loo qabanayaa ehelkiisa ugu dhow b haddii la qabto cidda ku leh xaqa ayaa loo dhiibayaa c haddii mag lagu heshiiyo waxaa dulsaar ganaax ah konton geel ah hadduu dhaawac geysto waa shan iyo labaatan geel ah oo dheeri ah hadduu xabad iyo ka badan hadduu xabad iyo ka badan rido oo aan dhimasho iyo dhaawac midna keenin waa toban geel ah oo ganaaxa shanaad haddii gacankudhiig la baxsado ka gudbo xuduudda somalilan waxaa laga codsanayaa dowladda federaalka ee soomaaliya iyo dhammaan maamullada iyo dowlad deegaanka soomaaliyeed ee etoobiya oo dhan gacansiinta soo qabashadiisa beeshu waxay isku raacday in deegaanada beeshu ay degto dhib iyo dheefba ka dhaxeeyo
odayaasha gurtida ee halkaasi wada hadalka nabadda ku qaatay ayaa si weyn u soo dhoweeyey kuwaasoo sheegay inay si weyn ugu qanceen go-aanada halkani ka soo baxay ayna fulin doonaan
inay noogu duceeyaan shirkan sidii uu ku dhammaaday inaad noogu ducaysaan baanu annagu haddii ilaahida keedalayaanu idinka doonaynaa waxaannu kaloo ka doonaynaa wixii halkaa go'aan aanu ku qaadannay inaad markhaati ilaahay ka ahaataan sidii ay u fuliyeen annagaa nalaga doonay idinkuna aad markhaati ka ahayn
ta koowaad waxaan qaadannay oo ajiibnay go'aammadii labada bilood guddidii nabadaynta ee beelaha ee u fadhiyey ay soo saareen sideedaannu sida kiniinka u laqnay waxaan kale oo u mahad celinayaa wasiiradii halka nala joogay oo noo fududeeyey in shirku qabsoomo wasiirka wasaaradda warfaafinta ee somalilan salebaan yuusuf cali koore oo ka hadlay madashaasi ayaa si weyn u bogaadiyey guurtidii nabadda muddada labada bilood ee halkaasi u fadhiday waxaan aad iyo aad uga mahadnaqayaa kartida iyo geesinimada iyo ragga go'aanada adag qaatay go'aanada adag ee nabadda ragga qaatay meel kastay joogaan waxaan leeyahay ilaahay xasanaadka ha idiin saaro maalinta loo baahan yahay ee la marayo jidka siraad waxaan isleeyahay rag badan waxaan meesha ka tegayaa anigoo maanta garanaya ninka gobta ninka geesiga ninka aftahanka ninka goloyaqaanka wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha somalilan maxamed kaahin ayaa isaguna halkaasi ka akhriyey qodobo ay ku xoojinayaan nabadda waxauna sheegay in ka xukuumad ahaan iyo ka wasaaradda arrimaha gudaha ee somalilanba ay fulin doonaan qodobada ay guurtidani soo saareen waxaan idinku wargelinayaa kow marka ugu horeysa go-aamada annaku wasaaradda daakhiliga ayay khusaynaysaa in ay wax ka fuliso waxaanu u sheegaynaa ardaagan labadan qolo ee go-aamadaa gaadhay inaannu annaku laba go-aamadaa wakhtigooda iyo xilligooda idinla fulinayno waxaan idinku darayaa in tallaabo laga qaadayo ciddii go-aankii la saaray wakhtigeedii fulin weyday hadhowto waxa soo bixi doona ugaadhiyahan baa fulin waayey iyo jaamac siyaad baa fulin waayey dee hadhowto waxa soo noqonaya dabadeedna inay garaadho gacanta iyadu gaadho oo cuqaashiina halkaa fadhida gacantayadu gaadho oo waayeel fara badan oo halkaa fadhiya gacantayadu gaadho hadhow marka ayaan lagu soo kala cabanin go-aankiinu baan shirkan maanta kusoo xidhmay deegaanka adhacdeeya gobolka suul ayaa waxa uu yahay mid soo afjaraya colaado iyo aanooyin muddo fara badan u dhexeeya beelahaasi waxayna dadka deegaanka ay si weyn usoo dhoweeyeen in colaadaasi oo ay ugu dambeysay tii ka dhacday deegaanka jidbaale iyo booc oo ka tirsan gobolka sool in lagu soo afjaro cabdikariin olol v o a magaalada laascanood